sabuuraddii soddon iyo shanaad rabbiyow la dirir kuwa ila dirira oo la dagaalan kuwa ila dagaalama gaashaan iyo gabbaad qaado oo caawimaaddayda daraaddeed u istaag waran la soo bax oo kuwa i eryanaya jidka ka goo oo naftayda waxaad ku tidhaahdaa anigu waxaan ahay badbaadadaada kuwa naftayda doondoonaya ha ceeboobeen oo sharaf darro ha ku soo degto oo kuwa waxyeelladayda u arrinsanayana dib ha loo celiyo oo ha wareereen ha noqdeen sida buunshe dabaysha hor socda oo malaa'igta rabbigu horay u sii kaxaynayso jidkoodu ha noqdo gudcur iyo meel simbiriraxo leh oo malaa'igta rabbigu ha eryato waayo iyagu sababla'aan bay dabin good iigu qarsheen oo sababla'aan bay naftayda good ugu qodeen isagoo aan iska jirin halligaadu ha ku soo degto oo dabinkiisuu qariyey isaga ha qabsado oo isagu halligaaddaas ha ku dhaco oo naftayduna rabbigay aad ugu farxi doontaa oo waxay ku raynrayn doontaa badbaadintiisa lafahayga oo dhan maxay odhan doonaan rabbiyow bal yaa kula mid ah kaaga kii maskiin ah ka samata bixiya kii isaga ka xoog badan haa oo kii maskiin ah iyo kan baahanba ka samata bixiya kii dhaca waxaa kaca markhaatiyaal xaqdarro ah oo waxay i weyddiiyaan waxyaalo aanan ogayn wanaag xumaan bay igaga abaalgudaan oo naftayda way gacal tiraan laakiinse markay bukeen dharkaygu wuxuu ahaa joonyado oo naftaydana soon baan ku dhibay oo tukashadayduna laabtayday ku soo noqotay anigu waxaan u qaatay sidii isagoo ah saaxiibkay ama walaalkay oo waxaan la foorarsaday baroorasho sida mid hooyadiis u baroorta laakiinse anigu markaan turunturooday ayay reyreeyeen oo way isi soo wada urursadeen oo waxmatarayaashii ayaa dhammaantood ii wada shiray oo anna ma aan ogeyn innaba way idildilaacsadeen oo imana ay dayn sida labawejilayaashu diyaafado uga dhex majaajiloodaan ayay igu ilko jiriqsadeen sayidow ilaa goormaad sii fiirinaysaa naftayda halligaadooda ka badbaadi noloshaydana libaaxyada ka badbaadi waxaan kaaga mahadnaqi doonaa shirka weyn dhexdiisa oo dad fara badan dhexdooda ayaan kugu ammaani doonaa kuwa sida qaladka ah cadowga iigu ah yaanay igu raynrayn oo kuwa sababla'aanta ii necabuna yaanay isu iljebin waayo iyagu nabad kuma hadlaan laakiinse waxay hadallo khiyaano miidhan ah ugu hindisaan kuwa dalka ku xasiloon afkoodii aad bay iigu fureen oo waxay yidhaahdeen ahaa ahaa annagaa indhahayaga ku aragnay rabbiyow adigu waad aragtay haddaba ha iska aamusin sayidow ha iga fogaan sara joogso oo garsooridayda u toos oo dacwadayda dhegayso ilaahayow sayidkaygiiyow rabbiyow ilaahayow igu xukun sida ay xaqnimadaadu tahay oo yaanay igu rayrayn yaanay qalbigooda iska odhan ahaa sidaasaannu doonaynaa yaanay odhan isagii waannu liqnay kuwa waxyeelladayda ku rayreeya ha wada ceeboobeen oo ha isku wareereen dhammaantood oo iyagu ha huwadeen ceeb iyo sharaf darro kuwa iska kay weynaysiiya kuwa xaqnimadayda jecelu farxad ha ku dhawaaqeen oo ha farxeen oo had iyo goorba ha yidhaahdeen rabbiga ha la weyneeyo waayo isagu wuxuu ku farxaa barwaaqada addoonkiisa oo maalinta oo dhan carabkaygu wuxuu ka hadli doonaa xaqnimadaada iyo ammaantaadaba